wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka bilihii dhowaa waxaa khilaaf xoogani uu u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaasi oo heerar kala duwan soo maraya waxaa gebi ahaanba istaagay xidhiirkii u dhexeeyey maamulada gobollada iyo dowladda federaalka ah inkastoo dowladda markii dambe ay ku guulaysatay inay heshiis la gaarto madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo ka mid ahaa madaxdii ku dhawaaqay inay xidhiirka u jareen dowladda federaalka ah laakiin inta badan maamul goboleedyada waxa ay joojiyeen xidhiirkii dowladda dhexe ay la lahaayeen waxaa sidoo kale isna caqabada ay soo wajahday dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah oo la filayey in maamul goboleedyada ay door ku yeeshaan qaabka wax kabeddelka iyo wax ku-biirinta ee dastuurka qabyada ah ee lagu heshiiyey labadii kun iyo laba iyo tobanka haddaba maxay tahay waxyaabaha farsamo ahaan ama dastuur ahaan ay isku haystaan dowladda dhexe iyo madaxda maamulada gobollada dalka waa arrinta aanu ku eegayno barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa ka qaybgelaya cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka cabdifitaax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka ee maamulka puntland iyo wasiirka qorshaynta horena usoo ahaa wasiirkii dastuurka ee jubbaland aadan ibraahim oo xirsi marka ugu horreysa waa idin salaamay ma aadayno khilaafka heerka uu joogo maalmihii soo socdana warbixinno iyo warar kala duwan ayay idaacaddu baahinaysa laakiin barnaamijkan waxaan si gaara ugu eegaynaa farsamo ahaan maxay tahay waxyaabaha dastuurka ah ama sharciga ah ay isku haystaan madaxda maamulada gobollada dalka iyo dowladda dhexe aan ku hormaro wasiir cabdiraxmaan xoos jibriil maxay yihiin awoodaha federaalka uu siinayo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada maxaase ka mida waxyaabaha dastuuriga ah ee labada dhinac ay isku hayaan
waa mahadsan tahay waa salaamaya aadan aadan iyo iyo iyo iyo cabdifatax runtii saan aad ogtihiin dastuurka hadda aan haysano oo lasoo dhamaystiray labadii kun iyo labiyi tobankii awoodaha ma kala qaybinin sababtan wax kale ma aho awoodo markii loo kala qaybinaayo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waa inay wada fadhiyaan miiska unugyadii ka tirsanaa federaalka labadii kun iyo labayo tobankiina waa waa waxaa dhisnaa keliya puntland marka waxaa lagu heshiiyey awoodaha badan in dib loo dhigo markii ay soo dhamaystirmaan maamul goboleedyada in miiska lasoo wada fadhiisto marka afar awood keliya ayaa la qeybiyey oona gaar loo siiyey dowladda federaalka ah afartaasna waa waa waa awoodda arrimaha dibadda ah midda difaaca ah midda mataqaanaa siyaasadda dhaqaalaha ah iyo midda jinsiyadaha jinsiyadda iyo iyo immigrationka intii kale ama tacliin ha noqoto ama beer ha noqoto ama ha noqoto bay-ada ama caafimaad ama sidii loo kala qaybin lahaa lagama heshiinin maxaa yeele miiska lasoo wada fadhiistaa leedahay waa mahadsan tahay waxaan siinayaa wasiirkii hore ee dastuurka haddana ah wasiirka qorsheynta ee maamulka jubbaland aadan ibraahim ow xirsi marka aad fiirisid awoodaha hadda dastuurka sida uu sheegay kan federaalka ah jubbaland oo kale maxaa u aragtaan oo uu dastuurku qabaa in aad dowladda kula shaqaysaan oo idin degsan haatan waxaan joogaa wasaarad kale oo qorsheynta iyo la yidhaahdo iskaashiga caalamiga ah laakiin ilaa laba kun iyo labaiyo tobankaas uu wasiir xoos sheegaayo ilaa markii ugu dambeysay oo bishii julaay aan wasaaradda ka tegayay oo layga bedelay baan ku dhex jiray barnaamijka dastuurka iyo constitutional election process waxaan la yidhaahdo marka odaynimada un baan ku hadlayaa wasaaraddii haatan ma hayo waxaanan ku hadlayaa shaksinimadayda soomaalinimada waxa weeye sida uu sheegay wasiir cabdiraxmaan xoosh weeye awoodaha dastuurku marna waa residual oo waxaa la yidhahdaa maaragtay intii la qeexay ma ahana inta kale waxaa iska leh dowlad goboleedka ama dowladdaa leh marna waa shairid oo way isla leeyihiin oo waxa weeye waa in la qeexa qeexidii baan ku dhex jiraa weli afartaa qodob dowladda dhexaa iska leh kuwo badan oo maxaa la yidhahdaa sida la ogyahay macquulka ah aysan dowladda dhexe uga iman karin hadda awood dhaqaale iyo awood maxaan ku yidhaha shaqaale midna aysan u haynina dowlad goboleedka haya marka afartaa qodobna dowladda dhexaa iska leh qodobo ku dhex ratibmo oo suuro geliyo in ayagana dowlad goboleedyada loo daayo ama tala laga siiyo ama gaar loogu daayo la rabana way jiraan marka nidaamkaasaa lagu shaqaynayay waxa muhiimaddu ay ahaydna in la dhamaystiro ka wadahadalkii sidii awoodaha loo qaybsan lahaa in la dhamaystiro iyadoo qof walba oo wax kule oo miiska fadhiyo oo hal cidi aysan aysan yeelin oo aysan aysan har- oran inta soo hartay intaana inaga ale intaana eh, maxaan ku raahdaa qowl heblaa iskale wada hadaladii weeye waxaa istaagay oo hadda hadda soconin dhibaatadana sidaas aan u arkaa aniga waa mahadsan tahay n waxaan siinayaa n wasiirka dastuurka federaalka n cabdifataax aynab ee puntland hay wasiir waa mahadsanta walaashay waan salaamaya saaxiibkii wasiir xoosh iyo wasiir xirsi run ahaantii sida uu u dhigay wasiir xoosh oo uu fa- u faahfaahiyey ayaa dastuurkan soomaaliya eh, lagu ansixiyey sanadkii laba kun iyo labi- eh, labaiyo tobankii si ku meel gaara in loogu sii dhaqmo Eh, awoodaha gaarka ah ee dowladda federaalka uu siiyey maahe awoodaha inta kale eh, waxay u baahnaayeen heshiis eh, ciidanka wada gaaraanay steedyadoo dhamaystiran een, oo ay goobjoog wada ahaadaan Eh, intaasa dowladda federaalka loo xil saaray dowlad goboleedyaduna dee runtii saaxadooda intay la-eg tahay iyo meelahay kala joogaaneen eh, waxyaalo badan oo u saamaxaya ayaa jira oo ay- u- oo loo baahan yahay in lagala tashado oo wax laga weydiiyo Eh, laakiin afarta awood ka keliya ayaa hadda dowladda federaalka ahi u xil saaran tahay inta kalena de waxay muujinaysaa in dowlad goboleedyadu ay mas-uul ka yihiin inay ka shaqeeyaanin marka ra'yi ahaan intaa waa isku waa ku- waa- waa isku raacsannahay Eh, sida shaqada loo qabanayo ayaa se lagu kala arag ka duwan yahay
n waa mahadsanta waa usoo noqon doonaa waxyaabaha lagu kala aragto duwan waxaan rabaa inaan siiyo wasiir xoosh n sida hadda su-aasha koowaad dhammaantiin aa ku qorteen waxay tahay in arrinta koowaad ay tahay awoodaha in aan la dhammaystirin qaabkii loo wadaagi lahaa dastuurka inuu weli qabyo yahay in aan weli maamul goboleedyada iyo dowladda intay isla fadhiistaan aanay kala qaybsan awoodaha iyo howlaha oo aan qoloba meel lagu ogaanin marka n goormaa is leedahay meelahaas hadda dulduleeladu ay ka jiraan dowladdu waa ay buuxin kartaa haddiise xataa ay buuxin lahayd hadda wadahadaladii waa istaageen marka ma la dhihi karaa in laga wada hadlo oo awoodihii la qaybsada laftirkeeda ayay noqonaysaa tan hadda albaabka uu ka xiran yahay En, eh, falastiin en, en, eh, saaad ogsoon tihiin eh, eh, hukuumadda eh, iyo prime ministerka waxay magacaabeen hadda ka hor guddi la yidhahdo guddiga wadaxaajoodka eh, eh, wadahadallada iyo hesh- ka heshiinta arrimaha federaalka eh, af ingiriiskan lagu soo gaabiyo f n t c eh, fikraddaas in la sameeyo kow waxay ka timid En, eh, in uh, in uh, iskaashiga gobolada ay samaysteen c i c saa ay soo jeedeen ay dhehen waa in guddigaas la sameeyaa uu galaa wadaxaajoodka waxyaalaha federaalka laisla leeyahay iyo wax la kala leeyahay guddigiina waa la sameeyey shan qof ka socoto maamul goboleedyada iyo lix qof oo ka socoto dowladda federaalka ah iyo iyo ka socoto mataqaanaa en, somaliland En, bishii june heshiisyadii ugu horreeyaan sameynay oo oo ah laba laba laba laba heshiis Eh, aniga marka sidaa u fasiro badana waxaa waaye federaalkii federaaleyntii wadanka baskiisi yaa la dhisay baski yani bas baabuur camal ah oo engine leh laakiin cagihii aanan lahayn cagihii in laga heshiiyaa si loo loo dhisi lahaa marka cagihii ugu horreeyay waxay noqdeen kii june aan kusoo heshiinay oo ahaa eh, eh, eh, eh, qayb eh, ah, ah, een wadaagga mataqaanaa khayraadka iyo iyo doorashooyin eh, federal ah nidaam ah waxaan kaloo guddigaas een, eh, august eh, july aan ku qabanay shir xamar guddigaas in looga hadlaa nidaam federaal ah oo garsoor ah oo laga heshiiyaa iyo awood qeybsigii intii aan laga heshiinin labada kun iyo labayo tobanka Eh, waxaa laga soo saaray nidaam ama model baa laga soo saaray august dhammaadkeedii guddigii iyo anagoo la socono waxaan tagnay nairobi toddoba beri aan joognay ayagaa markii dhan isku dhaafnay heshiisayna soo gaareen boqol kiiba sideetan labadaas ay kusoo gaareen ujeedadana ay ahayd in la geeyaa markay isku yimaadaan odayaasha oo oo ku jira eh, golaha en, ah, amniga ee qaranka ama national security council inay eegana ka heshiiyaan sidii loogu heshiiyey mataqaanaa en, ah, eh, june eh, eh, loogu heshiiyey Eh, taas waa taas waxaa kaloo haddana hor yaallo aan wadnaa Eh, kolleyba wadahadallo waa bilaaban doonaa waxaan ad- oo dadka ay leeyihiin eh, khilaaf baa jiro waa la isaasan khilaaf ma ilaada waxaan ihahdaa wadahadallo waa ama dialogue waaye marka xataa saa isku haysano waxaan samaynaynaa yani wadahadal aan wadnaa waxbaan waxbaan kala tabanaynaa aan aan aan aan Waa mahadsantahay.
aan aan aan aan ka kala hadlaynaa waa kugu soo noqon hadda doona waxaan soo wadna waxaa waaye nidaam federaal ah oo maaliyadda ah iyo nidaam sidii dawladda ay noqon lahayd ah dawladda ma waxay noqotaa dawlad madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ku dhisan mise waxay noqotaa mid parliamentary ah madaxweynaha ma lasoo doortaa oo dadka baa soo doorta mise labada aqalaa soo doorato inaan ka heshiinaa okay inaan ka heshiinaa maqaam maqaamka muqdisho wuxuu noqon doona inaan ka heshiinaa somaliland arrimeeda in laga heshiiyaa waxaasoo dhan wax loo yaalo waa laakiin u baahan in laisku Waa- waa yimaado ku- waa in la ku kala soo- boodo oo Ha.
aniga waxaa aaminsanahay dee eh, eh, eh, wax waa la kala taban karaa laakiin iyadoo wax la kala tabanayo haddana in la wada shaqeeya waa iyadoo mahadsantahay iyadoo wax la kala tabanayo in laga heshiiya waxaas sh- shaqooyinka noo yaalan in laga heshiiya si aan usoo dhamaystirna aniga waxaan aaminsanahay haddii aan arrimahan oo oo oo oo maxaa la kala leeyahay maxaa la isla leeyahay aan soo dhamaystirnaa sanadkan dhammaadkiisa in khilaafaadka xataa boqol kiiba toddobaatan iyo shan inay yaraan doonaan waa mahadsantahay en waxaan rabaa waa kugu soo noqon Way- doonaa way- waxaan rabaa inaan siiyo en en awxirse en marka aa fiiriso haddeertaan dawladda waxaa waxaa muuqata in aan awoodihii la kala saarin adinka ka maamul ahaan maxaa ka rabtaan dawladda federaalka ah qaab sidee ah rabtaan inaa ula dhaqantaan horta eh, palestina waxay u maalinta labada qof oo soomaaliga ah markii eh, by nature iyagoo dastuurka isula soo baxay oo buuggii eh, isu haysta oo qodobba qodob taabanaya haddaa aragtid waxay ku heshiin waayeen wax kale si kalaa la isu hayaa soomaalida dastuur kuma heshiin weydo markii si kale la isu qabto unbaa kitaabo iyo dastuur iyo la isu raacdaa iyo maaragtay iyo waxyaabo kale Een, horta in la heshiiyo markaas ka dambana maxaan ku dhahaa dastuurkii isagoon dhamaystirnayn laga wada hadlo oo sidii loo dhamaystiri lahaa loo wada hadlo oo waxaana kala qabta aan kala qaadana horta yaa xal ah innaga waxaan aaminsannahay oo een, dowlad goboleed iyo dowlad dhexe iyo dad soomaali aan wadanahay system baan aan ku wada jiraa waxaan u xil saarannahay dadkayga noloshiisa inaan hagaajino oo aan aan sare u qaadno Een, waxaan rabaa in ay dad badan ogaadaan oo soomaaliyeed ay wasiir xooshna ka maqlaan in aanu dastuurkii dhamaystirayn si loo dhamaystirana loo baahan yahay inay dowlad goboleedyadu miiska fadhiyaan taa inay caddaato wey dadkii soomaaliyeed waxaa laga darjiyey dowlad magaceedaba la yidhaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa madax loo yahay federalismkina waa la neceb yahay waxaa la yidhi federalismka dhibaato waaye meel baa laga keenay federalismka saan weeye federalismka saan weeye magacii dowladdaana ah marka waxaan umalaynaa marka hore in la bedelo narrativeka inay tahay sida loo wada hadlaayo oo wixii dadkiina loo caddeeyo innagoo dhanna ay noo caddahay dastuur aan dhamaystirayn inaan ku wada joogno si aan u wada dhamaystiranana inaan ka wada hadalla ay tahay haddii aan wada hadlaynona inaan miis wada fadhino wixi aan isku ognahayna ay shaqeeyaan wixi aan isku ogeynna aan la arag oo maxaan ku rahdaa sidaa loo wada shaqeeya inay tahay innaga wadahadal baan aragnaa inay inuu laga maarmaan yahay wadahadalkaa ka horna inaysan noloshu istaagin baan qabnaa oo ay socdaan waxyaabihii la socodsiin karo dastuur la-aan baaba la noolaa kanina ma uu dhamaanayo waxaan kaloo rabaa een, wuu soconayaa processka dastuurka mar kasta wuu soconayaayo waa living document waxaa la yidhahda wey documenty nool weye qoraal nool waxaan kaloo rabaa inaan xuso een, madaxda dowlad goboleedyada maanta joogta ama wasiir ha ahaadeen ama madaxweyneyaal ha ahaadeen haddii maanta ay ta- ama ay dhintaan ama ay tagaan qof kasta oo meesha aan fadhiyo soo fadhiisto su-aasha aan qabo ayuu dowladda dhexe u qabi doonaa qof kasta oo xoosh meesha uu fadhiyo fadhiistana wuxuu dowlad goboleedyada wuxuu ka rajeyn doonaa waxa uu xoosh hadda iga rajeynayo marka in dadka wakti laga lumiyo maahan oo maxaa la yidhahda maaragtay la yidhaahdo een, dhibaatada waxaa wada hebel iyo hebel hebel iyo hebel hala rimuuf gareeyo ani waxaa ila tahay inta la fadhiisto in la yidhaahdo maxaan maxay tahay inaan ka wada hadallo maxaa inoo yaalla maxaa inoo dhiman oo si miyir leh oo Waa qodob waliba ay mahadsantahay.
qodobka kale indha buuxinaysa ay dadka soomaaliyeed u wada hadlaan ee, gaar ahaan madaxdooda ay u wada hadlaan waa mahadsantaha waa kugu soo Intaas aan- waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa wasiirka dastuurka en cabdifataax caynab ee puntland en haye maxaa ka rabtaan adinka ka maamul ahaan federaalka dowladda dhexe
sabina horta waxaan u malanayaa topic aan ka hadlaynay aad kala isu rogay dowla- dowladda federaalka iyo dowlad goboleed waxyaalaha isku hayaan ama wadooyinka loo mariyo hanaanka dib u eegista dastuurka ayay ahayd agendaha inaan ka hadalno oo wax ka- wax la iska yiraahdo welina ayadan ka hadlayna anagu process anagu processka eh, dastuurka dalka uu uu leeyahay oo kumeel gaarka ah in la dhamaystir ayaan diyaar unahay horena aan umuujinay waxyaalahan uga baahan nahay dowladda federaalka ah ee dowlad goboleedyadu ay rabaan dowladda federaalka ah inay kala shaqeeyaan ama ay ka wada heshiiyaan aan wax ka dhahaanin warmutadadii shirarkii soo socday maalmahan baa lagaga hadlay oo lagu muujiye arrinta dastuurka dib u eegistiisa wasiirku hadda wasaaradiisa uxil saaran tahay iyo labada guddi ee guddiga madaxa banaan iyo guddiga baarlamaanka labadiisa aqal ee dastuurka dib u eegistiisa hanaankii ay shaqada u wadeen runtii waxaan muujinay inaysan ahayn hanaan eh, eh, wadadii saxda ahayd oo loo baahan yahay dastuurka markii shaqa laga qabanayo ama wax la- wax- wax- maaragtay eh, is ugu samaynayo in wada tashi loo yeesho dowlad goboleedyada ay kaalin mugle ku yeeshaan bulshada soomaaliya qeybaheeda kala duwan cid kasta dastuurkaani qeyb ayay ku leedahay shacabka soomaaliya markasta ha joogaan waana waxa lagu dhaqi doono dhowrka boqol oo sano soo socda ayaa la diyaarinayaa dal burburay oo muddo dagaal sokeeye kusoo jiray ayaa laisu keenayaa masaaliix badan oo dadku kale leeyihiin ayaa la rabaa in la tixgeliyo dadka soomaaliyeed wixii kala geeyey ayaa la rabaa in la turxaan bixiyo oo maaragtay salka loo dhigo aya arrintaasna aan isleeyahay dastuurka aya waxay ku tahay maaragtay inuu in la dejin waayo oo wati wati waktigiisa lasoo koobi waayo oo muddo usoo jiitama ayaa ayay keentay waxaana isleeyahay dowlad goboleedyadu marna ma diidana dastuurka in eegista la dhamaystiro laakiin dowladda federaalka ayaa mar walba siyaasadeynaysa oo marka maxaa adinka ka rabtaan dowladda dhexe dowladda dhexe maxaa ka rabtaan ugu horreeyey ama lix bilood ugu horreeyey ayaa waxaa ku yimid dib u dhac iyo waktigii dib loo dhigay marka maxaa ka rabtaan dowladda dhexe su-aashaas haddaan usoo noqon waxaa rabaa processka dastuurkan dib-eegista loo sameyn inay inay hanaankii dhaqan geliso kow inay guddigii madax banaanaa ee dib-eegista dastuurka xubnihii dowlad goboleedu usoo magacaawdeen ee ku mateli lahaa in guddigaas ay qeyb ka noqdaaneen oo la hirgeliyo oo qodobka koowaad in watashi lagala yeesho dastuurkan qabiqoraalka ah la dhamaystirkiisa oo talo laga weydiiyo oo aan la iska qorqoran hadda waxaan maqlayay maalmahan laba wiig lasoo dhaafay shan cutub oo dastuur kamid ayaa la dhamaystiray oo guddigii madaxa banaanaa qeybtiisa joogtay iyo guddigii baarlamaanka iyo wasaaraddu ay dhamaystireen dowladaweynayo waxa watashiga kuma leh waxba lagalama tashan hanaanka dhanna waa waa waxaan waxaan mar hore soo saaray inay tahay hanaan aan maaragtay lagu kalsoonaan karin shaqadiina waa socotaa waxa weye dastuur aan dadka soomaaliyeed u wada dhammayn ayaa soo bixi doono soo bixi doona oo koox gaara wadato waa mahadsantahay arrimahaasa ayaa ugu muhiimsan
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socoto waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno waxyaabaha dastuuriga ah ay isku haystaan madaxda maamulada gobolada dalka iyo dowladda dhexe waxaa ka qayb galaya cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee dowladda federaalka soomaaliya cabdifataax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka ee maamulka puntland iyo wasiirkii hore ee dastuurka haddana ah wasiirka qorsheynta ee maamulka jubbaland aadan ibraahim owxirse aan ku hormaro owxirse aan ku hormaro cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee dowladda dhexe waxaan rabaa wasiir xoosh waxaa sheegtay in howle ay ku socoto dastuurka in dastuurka uu yahay midka kala saari doona awoodaha heer dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dadki ay qusaysay mas-uuliyiinta ay qusaysay gaar ahaan dastuurka iyo maaragta wasiirka qorsheynta hadda qadkuu nagula jiraa wasaaradaadu howlaha ay qabanayso oo ah in wax laga bedelo dastuurka ama la dhammaystiro maxaa ugala hadli weydeen maamul goboleedyada
waxa waaye wasiir aadan waxirsi iyo wasiir cabdifatax labadaba markhaati iga yihiin wasaaradda markaan bilaabay april waxaan bilaabay inaan sameyno madal ay ay ku wada hadlaan wasaaradaha dastuurka iyo wasaaradda oo maamul goboleedeed iyo wasaaradeeda ay ku wada hadlaan oo la yidhaahda moca forum ugu yaraan shan goorna waa kulanna waxaan ku kulanaynaa magaalooyinka dhan oo wadankan ku wada kulana garoowe ha noqoto jowhar ha noqoto baydhabo ha noqoto meelahaas dhan ku wada kulana tan kale labada guddi oo baarlamaanka oo labada guddi oo madaxa banaan dastuurka ah forum aya ayana la samaysteen madalay la samaysteen baarlamaanada maamul goboleedyada iyagana ku wada hadlaan wada tashiga ugu badnaa wasaaradda samaysaan ah sidii loo sameeyey wasaaradda dastuura oo meel aanan tegin mala hal mar keliyana maahane in fara badan aan tagna tubti aan ku wada heshiinay oo shaqada lagu qaban lahaa oo road mapki ahaa labada wasaara wasaaradda iyo labada guddi waa qaadnay waxaan geynay maamul goboleedadan wadatashi ugu geyna baarlamaankooda iyo madaxdooda kulli ugu geyna haddana stiil waxaan nahay weli ku jirnaa wadatashigaan ku jirnaa oo hadda waxaan dhamaynay kow iyo toban beri oo ah aan aan aan aan aan siinaynay tababar dadka samayn lahaa wacyigelinta dib eegista dastuurka dadka wacyigelin samayn lahaa oona ka samayn lahaa gobolada iyo degmooyinka tan kale waxaan sameynay inaan kala heshiinay maamul maamul wasaaradaha dastuurka maamul goboleedyada inay ayaga wacyigelinta sameeyaan meeshii dhinaca degmooyinka maadaama anaga degmooyinka aan gaarin marka taas hadda in la yidhaahdo walfashi lagama sameynin aada uga xumahay midda kaleetaan raba inaan sheego waxa waaye maadaama hadda wixii aan ku magacaabay khilaaf ma aha laakiin wadahadal iyo kala tabasho waaye wax weyn runtii ma aha waa waa laisku imaanaya waa la wada hadlayaa waana soo dhacday novemberkii lasoo dhaafay february lasoo dhaafay march june intaba waxyaala oo layska tabanayo jir lakin waa laisku yimid laakiin wax ugu ugu fiican oo in la sameeyo waxay tahay horta ko waa laisku yimaado aniga haddaan qabo aan aan aan aan qof ka qabo mataqaanaa aan wax ka tabanayo horta inaan miiska soo fadhiisto waa wixii laga tabanayo ha laga wada hadlo markay dhamaato wixii shaqin loo taalna hala qabto laakiin hadda waxaan waxaan u ekaanaynaa sidii anagoo mataqaanaa union ama guddi shaqaale guddiyada shaqaalaha adduunka ay sameeyaan strike sameeyaan oo oo shaqo joojin sameeyaan mugta marka ani waxaan aaminsanaa madaxdeena in inta laisku yimaado in la wada hadlaa kulligood yani inta laisku yimaado la fadhiisto waxyaalo badan oo muhiima noo yaalo inaan dhamaystir u baahana waktigana waana haya runtii haye aadan oo xirsaan siina haye
waxa weeye anigu inuu wasiir xoosha dadaalayo waan ogahay wuuna soo dadaalay wakti badanna wuu geliyay arrintan dastuurka meelo badan oo laisu laisugu tegay oo dastuurka looga shareeya waa jiraa laakiin hal arrin ah oo arrintu ay inta badan u dhimatay waxa weeye guddigii ecrik la dhihi jiray oo dastuurku qabay in dowlad goboleedyada ay qof qof kusoo daraan waxaan umalaynaya sanadkan haatan dhammaan raba bilowgiisi baan dad u diray dadkii ay ahayd inay wax ka dhisaan gareeyaan oo wax ka qoraan oo wax ka hagaajiyaan oo ay ka mid noqdaan guddiga madaxa bannaan ee dib u eegidda iyo hirgelinta dastuurka dowlad goboleedyada laga diray ee aanu magacawnay weli bannaankay ku horan yihiin meeshoodii bay joogaan waxaan ka warqabaa in golaha wasiirada dhowr goor la geeyey dhowrka goorbana la marin waayey meeshii oo procedurkii la marin waayey saddex communitee baan kusoo saaray kii ugu dambeeyey quus baanba ka ahayn oo kuma ayna soo saarin oo waxay nooga dhamaatay mar haddii aynan si dastuuri ah qayb oga ahayn dib oegida dastuurka waxa kasoo baxa ma aqbali doono oo runtii ah arrin ayaan darro ah inaan dhahnada nala ku kastay oo wax aan dooranay aanan ahayn anigu waxaan qabaa meesha ay haddana ka noolaan karta waxa weeye lamber kow horta guddiga in la hawlgeliyo lamber laba wixii la qabtay oo exercise ahaayo ku saabsanaa dastuurka dib eegidiisa in dib loogu celiyo dadkii ay khuseysay oo inaga nabadtalayay lamber saddexna waxaan qabaa right tone in la isticmaalo dowlad goboleedya dowlad goboleedya weye halkan ay joogayaan waxay ku fadhiyaanna waa waxaweye waa sharci dastuuri ah midka wax lagu yahay oo dhan bay iyaguna dhinac wax oga yihiin lamana huba berrito dadka imaaday in ay noqon doonaan kuwo oo anaga naga duwan oo ama dalka naga jecel inay noqon doonaan lama hubo ama aan su-aalahan iyo kuwo ka badan la imaan waxaaba laga yaaba kuwa aan xoggaal ahayn inay imaadaan oo annaga sida aan dalka ugu turayn aan ugu turayn marka aniga waxay ila tahay arrinta dastuurka dadaal badan baa laga geystay sida uu cabdi sheegay wasiirkayga cabdi xooshuu sheegay laakiin political will baan kor ka jirin sidaa u muuqto fahan baan muuqan inuu jiro in loo baahay in laga wada hadlo oo ay oo ay wax ku wada leeyihiin dowlad goboleed inaysan kor ka jirin baad umalaysaa taasina waxa weeye dadaalkii wasiirka iyo wasaaraddiisa ay waday ayay waxay ka dhigaysaa wax maaragtay aan miro dhalin oo dhiyaana waana ka xumaa inay sidaas wax u jiraan waa mahadsanta haye waxaan siinayaa cabdifataax aynab wasiirka dastuurka puntland waa runtii wasiir xoosh anigu hal arrin baan kaga aag ka duwanahay waxa weeye qaabka udhigay uu leeyahay hadda shaqaa socota guddiyo ayaan u diri doonaa dowlad goboleedyada wacyigelin ka sameeya dastuurka wixii laga qabtay iyo hawlahaasaan cid usi xil saaray waxaan umalanaya dee horena usoo saaray ammaanka dastuurka dib eegisa lagu sameynaya hadda socda qayb kaman yihiin haddaan nahay dowlad goboleedyada dhamaystiran arrinta meeshay ay ka xun tahay oo maaragtay ilaa had laga lexleexanayan waxa weeye guddigii shaqada aan u xil saaraayo madaxa banaanaa siyaasad ka madax banaanaa haddii la hawlgelin waaye cid lagu kalsoonaan kartaa meeshaas ma jirto oo maarata oo shaqo qabanaysa kow horta waxaan u qabaa in arrintaas iyada ah la soxo labo in siyaasiyiinta iyo madaxa qaranku ay isu yimaadaaniin oo arrimaha murugsan oo hadda ka dhex jira la xaliyo oo dhinac laysu wada raaco markaas ayaa arrintan walaalkii xooshu ka shaqeynayay iyo anaguba ay noqon kartaa wax laga gungaaro oo laga laga mero dhaliyo intaasaan kusoo koobaya waa mahadsantaa wasiir xoosh intiina hadda dooda ku jirtaahi waxaad tihiin ama qaarkiin mar ay kasoo shaqeeyeen arrimaha dastuurka ee hadda muranka uu ka taagan yahay haddii maamul goboleedyada ay ku dhawaaqeen inay dowladda xiriirka u jireen oo aanay wada shaqayni jirin wasaaradaadina ay tahay wasaaraddii ka shaqaynaysa dastuurkii ka dhexeeyey maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo guud ahaan dalka soo ma ahayn hawshaasi in aad ku ixtiraamtaan inaad dib u dhigtaan la sugtaan maamul goboleedyada intay si buuxda uga soo qayb galaan wax lagu heshiis yahay la wada sameeyo intii aad hawshu ay keligeed u socon ay socon lahayd maxaase diiday in guddiga madaxa bannaan ee dib eegista dastuurka la ansixiyo xubnana ay usoo dirsadeen maamul goboleedyada sida ay wasiirada dooda ku jira ay sheegayaan
horta falastiin horta shaqadan la qabtay oy qabteen guddiga madaxa bannaan oo shanta cutub ah mar horaa lasoo dhameeyey taas ma ahayn intuu khilaafka bilawda khilaafkan wuxuu bilawday un sebtembar buu bilawday laakiin ka horaa lasoo dhamaystiray sebtembar ka horaan aniga waxaan keenay kabilka dhex keena ere guddoomiye cabdiqeeb jiid uu ii keenay shantii lasoo dhameeyey iyo afrax waana kanaa marka taas horta marsiiyay noqonaysaa waxaa kusoo haray midda guddiga ah guddiga waxa waaye maamul goboleedyadu waxay soo dirsadeen min labay soo dirsadeen oo oo toban qofood ah labo mid walbaba uu labada guddi kala gelaayo shanna waxay gelaysaa guddi shanna guddi kala gelaysaa shan guddigii oo korjoogtada ah ay soo oo loo soo diray shaqadan way ku dhex jireen wayna joogaan shantan kale harsanna wax farsamo yar keliya harsan maayan wax weyn oo problem kama jiro marka midii oo saaxiibka uu xirsi dhahaya meesha ku jirto ah markii la isqabsado dastuurka la aadaa laakiin wax kalaa la isku haystaa waxa la isku haysta ani hadda ma ma garan karo runtii maogtahay maxaa yeelay wixii hadduu abstract yahay saaxiibka wuxuu yiri political will ama ama ama rabitaan siyaasadeed ayaa kor jirin asoo ka wada madaxweynaha iyo prime ministerka madaxweynaha iyo prime ministerka shaqadan aniga shan iyo toddoba bilood aan wade oo federaaleynta wadanka iyo dastuur sameynta ah iyaga idhahay samee iyagay ka imaan amarkoodan ku sameynaya marka marka political willka oo anigu wasaaradeeda aad ka aragtaan oo rabitaan siyaasadeed inaan waxaan dhamaystirno amar aniga la isiiye waa laygula xisaabto maalin walba marka taasna umalayn maayo taas inay problem ay hadda tahay laakiin waxaan soo dhaweynayaa cabdifatax saaxiibka ah midda ah in madaxda intay isku isku timaado horta la wada hadlaa xataa guddiyadan waa laga hadli karaa waxyaalo kaleetoo jiro dhaqaalo ha noqdo wax kale ha noqdo waa laga hadli karaa kabacdina shaqadii ummadda noo igmatay inaan sii sii wadnaa marka anagaan qabaa baroniga inta la dejiyo hadda in la isku yimaado aan isku nimaadno iyadoo calool furan yahay hala wada hadlo soomaaliyaan nahay intaas oo khilaafaad waa isku soo qabsanay waana soo xalinay kuwa kuwa ka adagaan soo xalinay kuwii maamul maamul usameyntaa lasoo xaliyey oo labada kun iyo saddex iyo toban iyo afar iyo toban ah midda kaleeto u jirto waxa waaye kulligeen waxaan rabnaa wadankan inaan inaan legacy ama wax uga tagnaa waktigeedan la joogo waktigii lagu yaryaha hadda waa mahadsan tahay wasiir ku talin lahaa laisku yimaado waa mahadsan tahay waxaan siinayaa aadan oo xirse waxaa sheegtay in ay jiraan waxyaabo kale oo ka weyn dastuurka marka la fiiriyo dadka raciyada ay qabaan waxay tahay in awoodda laysku haysto in madaxda maamul goboleedyada ay rabaan inay sidii u dhaqmaan madaxda federaalka madaxda federaalka inay iyadana u arkayso in kursigoodii iyo shaqadoodii iyo hawshii loo igmaday laysku haysto marka sidee lagu kala saari karaa labadaasii fikradood mase jirtaa fakarka ah in madaxda maamul goboleedyada ay rabaan inay miiska lasoo fariistaan dowladii ku mateli lahayd arrimaha dibadda ama maaragtay kulamada caalamiga ah
waa mahadsan tahay falastiin su-aashaas waxaan aaminsanahay in aada loogu baahan yahay platformkan iyo kuwo kalebana dhowr goor baan anigu ka sheegay soomaaliya hal madaxweyne jamhuuriyadeed bay leedahay madaxweyneyaasha badan baa problemka yahay dadka dhahaayo waxa weeye maysan fahmin sida ay tahay madaxweyneyaasha gobolada gobol ay madaxweyneyaal ka yihiin magacaana dastuurka ugu qoran yahay markii la gaaro dastuurka ha laga bedelo magaceed raba ha loo bixiyo laakiin hal madaxweyne jamhuuriyadood oo inagoo dhan aan wada aqbalsannahay oo magaciisa oo saddexan la yaqaan baa soomaaliya madaxweyne u ah cid siyaasadda arrimaha dibadda ku haystana ma jirto wixii uu dastuurka siiyo cid ku haystana ma jirto bal e waa lala garab galaayo waa lala caawiyaayo arrimaha difaac ay keligeed leeyihiin baa anaga boqolkiiba sagaashan iyo shan lagu duldhacda arrimaha dibadaan mararka qaar xuduudaha keligeedna u gacan banaan nahay oo cidna aysan nala joogin iyaga ah arrimihii immigrationkaan ka caawinaa kuwii dastuurka uu siiyey baan la garab taaganahay waxa weeye way la fadhiyaan oo way la fadhiisanayaan hadda cabdi xoosh waxaad ka maqlaysay waxaa lagama maarmaan ah si dastuurka loo dhamaystiro in ay wada joogaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe moving parts bay dhahaan dadka ajnabiga ah qolihii waxay isla shaqaynaya qaybihii wada shaqaynaya waa inay wada fadhiyaan marka sidee baanu u dhamaystiraynaa dastuurkii haddii aynan dowladda dhexe la fadhin oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleeda aysan wada fadhiyin safarada aan dibadda ugu raacno madaxweyneyaasha iyo prime ministerka iyo aan isu raacno dowladda dhexe iyadaa invitation noo soo dirta iyadaana dalbata ninba labaha soo raacda ninba saddexa soo raacda yidhaahdaan waraaqaha ay noo soo qoraanna mudane madaxweyne kusoo qoraan marka waxa weeye sidaasaan isula fahamsanahay arrinta isgarabyacna meeshaan ma jiro iyo isgarab orod arrinta in la wada hadlo ay ka bilaabanayso oo ugu muhiimsanna waxa weeye aan anigu aaminsanahay toonka in la bedelo qaabka loo wada hadlaa in la bedelo soomaaliya arrinteeda khudbo dhalinyaro loo jeediyey oo madax kale lagu caayo ma xalinayso madaxda soomaalida inay isla hadasho iyadoo taleefanada ku hadlaan oo iyadoo mid waliba guri mugda ah ku jira ay inta iscaayaan heshiiyaan ayaa ka fiican cid dadka soo qabanaysa ma jirto arrintii facebookana way guuldaraysatay way shaqayn weyday dalkan waxa dan waa intaan wada hadallo oon isdhimir gelino oo nin waliba kan kale ixtiraamka uu leeyahay inuu uu siiyo in sida madaxda igula jirta meesha oo koligiskayga saaxiibada ay sheegeen iska si qabur la isugu imaado wixii laga wada hadli lahaa iyo dadkan sidii hore loogu qaadi lahaa oo dalkan sharaftiisa loo soo celin lahaana in halkaa laga amba qaadan anigu aaminsanahay waa mahadsanta inuu ku jiro xalka soomaaliya waa mahadsanta waxaan siinayaa wasiir cabdifitaax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka ee puntland haye maxa sidee u aragtaa eedaha madaxda maamul goboleedyada loo soo jeediyay ah inay rabaan inay garab ordaan madaxda dowladda federaalka ah
runtii anu arrintaa iyada ah ma qabo in madaxda dowlad goboleedyadu ay dhinac ordayaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya laakiin meesha bayska u ah runtii oo dalkan sharciyadiisa ahayd ayaan dhamaystirnayn mar hadduusan dastuurku dhamaystirnayn uusan kala qeexahayn cid walba shaqada ay leedahay si dhamaystiran holgaasi waa jiriyaa dowladda federaalka dowlad goboleedyada dowladda goboleed dowladda federaalka ayay eedeynayaan waxay ku eedeynayaan inay awooddii keliyad ay maaragtay rabto xoogsigto taasna ayaan isleeyahay marat dastuurkan hal finaal ah laga gaarayo waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed ooesanaya iyo saaxiibaday khadka ku jira la wadaago arrintan dastuurka iyo dhamaystirka dastuurka iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalka sahayntoodu waxaa bays u ah qabduraalka dastuurka ayaan haysano haddaynaan dhamaystirinna xal lama heliyo arrintaa lagu xaliyo ayaan isleeyahay waa mahadsantaha waxaan rabaa inaan siiyo wasiir cabdiraxmaan xoosh waxaa muuqata in waxa la isku raacsan yahay ay tahay adigana aa qirtay wasiirada qadka kugula jirana ay qireen in loo baahan yahay in inta la isku yimaado dastuurka lagu kala bixi lahaa marka la isqabsado la dhammaystiro inta kalena waa iska tuhun oo ah in federaalkuna dowladdii dhexena ay tuhumaysa inay maamul goboleedyadii rabaan inay barbar ordaan madaxdii maamul goboleedyadana ay u arkaan in iyagii maaragtay hoos loo dhigaayo maamul goboleedyadana dhul ka badan inta tan federaalka hoos timaadaa laga yaabaa qaarkood marka la isku geeyo inay iyaguna gacanta ku hayaan adeegyay bixiyaan laga raba dowladda dhexe marka maxaa lagu xallin karaa oo adiga ah u aragtaa in arrintan lagu xallin karo si dastuurkana loo dhamaystiro khilaafaadkaana qaab loogu helo horta horta wax walba waa cad yihiin dastuurkay ku cad yihiin waxayna ku cad yihiin waaqaca jiro hal madaxweynea wadankan jiro maxamed cabdullaahi farmaajo hal hal ra-iisul wasaareha jiro oo mudan xasan cali khayre ah hal cabinet ha jiro federaal ah waxaa jiro baarlamaan laba aqal kasoo ka samaysano federaal a jiro waana la waana la aqoonsan yahay maamul goboleedii inay jiraan iyo madaxdoodii iyo golahoodii inay jiraan haddana inta goor uu madaxweynaha ama prime ministerka uu gogol fidiyey uu leeyahay ha laysku yimaado way badan tahay runtii marka ani waxaan qabaa inaan hadda laga dhigin dowladii federaalka madaxdoodaan rabin in laysku yimaado warqadihii waa documentiyaal waa waa yaalin banaanay yaalin tan kale oo kusoo hartay waxa waaye oo arrimahan federaaleynta iyo dastuurka ana xukuumadda waxay leedahay afar tubood ay ka shaqeyso oo siyaasadeed oo ah ha noqdo amniga ha noqdo ha noqdo dhaqaalaha ha noqdo mataqaanaa arrimaha bulshada iyo ha noqdo tubta siyaasadda loo dhan yahay horta siyaasad siyaasad loo leeyahay aan ku jiraa marka maxaa xal maxaa xal ah dadaalada kale xalka muxuu aan ku yahay dhamaystiro ha aan ku dhamaystiro dubtaas waxaa ku dhigan oo xukuumadda ay ku faantaa oo isniin walbaba uu jeergaraya prime ministerka in la dhamaystiraa saddexda wax soo socda oo ah dastuurka in la dhamaystiraa ko federaaleynta in la dhamaystiraa electionkana in in in in in in la balangaraya oo la dhacaa hal qof hal cod intaas ka badan yani ma aqaan de wax wax laga wado mataqaanaa eh, eh, rabitaan siyaasadeedana jirin isniin walba u fadhiisanaa oo laisku imtixaanaa maxaad soo qabatay boqolleyda percentage imisaa soo qabataa laisku imtixaanaa marka aniga waxaan qabaa eh, waxaana haysto eh, ismaandhaaf iyo miscommunication aan dha- aan haysamahayna meelaan wax u wada wadnaa ha laisku wada yimaado waa mahadsan tahay haye waxaan siinayaa aadan oo xirsahay
Een, wa- waa mahadsan tahay falastiin wasiirka eh, xoosh saaxiibkay een, waa run inay jiraan oo ay maalin waliba is arkaan oo ra-iisul wasaarahana uu jeergareeyo oo shirkaas laakiin haddii aysan gobolladii ka socon haddii howlo gobolladii laga keenay aysan ahayn waxa laga wada hadlaayo haddii waxa la dhisaan garaynayo dadkii aan ka tirsanay gobollada si ay dastuurka dib u eegidiisa ay noogu matalaan ay banaanka ka taagan yihiin waxa uu jeergaraynaayo prime ministerka waa dawladdii asaga uu magacawday iyo dadkii kale ee maxaan ku raha guddiga dib u eegidda dastuurka ee dawladdiisu ay magacawday marka waxaa ka maqan doorkii ama design inay qayb ka noqdaan ama in xog laga keenay meesha la geeyo ama xog halkaa la isugu afgartay in la keeno ayaa maqan xamar unbaa shiraysa xafiiska prime ministerka prime ministerka iyo dadkii uu booska u ahaa baa shiraya designing stage bay ku jiraan delivery stage ma uu jiro maxaa yeelay mar haddii dowlad goboleedyadii ay dadkii matalayay oo soo dirsadeenna ay banaanka ka yihiin shirkaas oo prime ministerka jeergaraynayo wax lagu soo qaaday oo inaga noo imaadana ay jiraan aysan jirin wax naga tegay oo meeshaa tago oo looga wada hadlana aysan jirin aniga waxaan u qabaa academic exercise inay tahay een, maxaa la yidhahdaa maaragtay shaqadaas socda waxaanan ma maalinkii la gaaray in laga faa'iidaysan doonana waan aaminsanahay oo waqti badan aysan naga geli doonin in aada looga fikiro oo farta aada loo qurxiyo oo la saxo maxaa la yidhahdaa conceptiska inay inaysan dhibaato naga gaari doonin laakiin in laga wada hadlo oo lagu heshiiyo oo ay dhaqan gasho inay weli dhiman tahay baan aaminsanahay waa mahadsan inta tahay ay dowladii dowladii dhexe iyo madaxdeedii keliya isu khudbaynayaan waa mahadsan tahay waxaan siinayaa een, wasiir cabdifataax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka puntland
xilsigaan ku raacsanahay sida uu xalka u dhigay maantii dee dowladda federaalka ah ayaa mar walba eh, isku koobaysa shaqadii iyo eh, lawada lawada lahaa oo rabo in laisla qabto Eh, siduu xor sheegay eh, maalin walba arrintaas si fooda hadlaan tarta siyaasadda loo dhan yahay dowlad goboleedyadii roolkoodii ma muuqda eh, tala- eh, ta- ta- talo kama weydiisa arrimahan marka dee dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyadu dalku waa hal soomaaliya Eh, dowladda federaalkana waxay wakiil ka tahay dowladda so- dad- eh, soomaaliya oo dhammaystiran waxaa la rabaa marka inaysan keliya isku koobin oo muqdisho keliya aysan ku koobin shaqada eh, loo loo wada dhammaado oo dowlad goboleedyadu iyo dowladda federaalka ay ka wada shaqeeyaan si waxay u noqoto wax dadka soomaaliyeed oo dhamaystiran eh, ay ku ay maaragtay ay si- eh, ay u wada dhan yihiin oo ay ay ku midaysan yihiin Eh, xal kalena waxaan u arkaa inay tahay in maaragtay inta laysu yimaado kow horta eh, siyaasadda guud laga la- laga heshiiyo kadibna shaqooyinkii la rabo in la qabto eh, oo dastuurka ugu horeeya dhamaystirkiisu lasla maaldhigo oo meel looga soo wada jeesto dastuurka haddaan xal loo helin anu waxaan qabaa inaan weli xal buuxa aan la gaari karin dalka soomaaliya in dastuurka laisku raxiixayo cid walba ay u aragto eh, inay iyadu saxan tahay eh, intuu qabyo qabyo qoraal yahana Mm.
dhamaanaya ma jiraan intaasaan kusoo celcelinaya waana mahadsan tahay Een, aada u mahadsantihiin een, wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka iyo dowladda federaalka cabdiraxmaan xoos jibriil cabdifataax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka maamulka puntland iyo wasiirka qorsheynta jubbaland aadan ibraahim ow xirsi oo ka qayb gelayay dooda Een, aada u mahadsantihiin dhammaantiin waa idin salaama inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan ay ka qayb galayeen cabdiraxmaan xoosh jibriil wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee dowladda federaalka soomaaliya cabdi fataax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka ee maamulka puntland wasiirka qorsheynta ee maamulka jubbaland aadan ibraahim ow xirsi tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo